alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wala aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabu salaati lmusaafir qofka safray salaadiisu axkaamta ay leedahay ee ay kaga duwan tahay axkaamta qofka negi ee aan socdaal ahayn walow nawaa buu hi hadduu niyoodo iqaamata arbacati ayaamin afar maalmood inuu ku nagaado bimowdicin meel inqaaca wuu go-ay inqaaca waa go-ayaa safaru safarkiisu biwusuulihi buu ku go-ayaa gaadhista mowdica iyo meesha u gaadho walaa yuxsabu loo lagu xisaabin maayo minhaa afarta maalmood yowma dukhuulihi wa khuruujihi labada maalmoodee midna uu soo gelayo midna uu baxayo cala saxiix halkan wuxuu kaga hadlayaa qofkii markaa masaafatu safar u socdaalay qofkaasi oo mustaqila macnaa isagu iswado oo madax bannaan kuwo la wado inoo iman doona baa jira se ruuxa dumarkee ninkeeda la socota ninka ciidankee la amro addoonka sayidkiisu wato wuu safray wuxuu niyooday meeshaa markaa uu u safrayo u socdaalayo afar maalmood wixii ka badanna waa la xukunee inuu ku nagaado intaa uu sii socdo o dhan axkaamtii musaafirka ayuu leeyahy laakiin meeshaasi marka uu gaadho safarkiisu uu go-ay meeshaasi ha noqoto meel jidka ku taalla oo inuu afar cisho ama ka badan sii joogo uu niyeystay ama ha noqoto maqsadkiisi iyo halkii markii hore uu socdayba arrinta noocana waxaa u daliila dhowr arrimood arrinka koobaad ilaahay subxaana wa tacaala qasriga markuu baneeyey shardiba ku xidhay shardigaasoo addarbu fi lard qofkaasu inuu yahay qof markaa socda oo socdaal ah walcaazimu cala almuqaami gayru daaribin fi lard qofka go-aansaday inuu meel ku nagaado muddada intaa leegna daarib fi lardi la odhan maayo waxaa kaloo arrinta noocaasi u daliila nebigu calayhi salaatu wasalaam xajkii la odhan jiray xajat lwadaac wuxuu magaalada maka joogay saddex maalmood markaan lagu tirin maalintii uu soo galay iyo maalintii uu ka baxay waayo wuxuu soo gaadhay magaalada maka subixii afraad ee bisha dilxija ilaa subixii sideedaadna wuu jooga subixii sideedaad ayuu rasuulku calayh salatu salaam uu ka baxay marka waa saddex maalmood iyo maalintuu soo galay iyo maalintii uu ka baxay saddexda maalmood nebigu calayh salaatu salaam salaada waa gaabinayay marka qofkii go-aansado saddex inuu meel joogo inuu musaafir iyo axkaamta safarka uu leeyahay bay taasi daliil u tahay waxaa kaloo adilada ka mida dadkii hijirooday magaalada maka ka hijirooday waxaa loo rukseeyey saddex maalmood inay joogi karaan oo makadii ay ka hijiroodeen inay dib u degaan waa loo diiday saddex maalmoodna waa loo ogolaaday marka saddexda maalmood inaanay iqaamo iyo nagaansho aanay ahayn ee axkaamtii safarka ay leedahay ayay taasi daliil u tahay afar markaa maxaa loogu ogolaan waaye haddii xaggaa laga eegana waxay daliil u tahay afarta iyo wixii ka badan in axkaamtii safarku ay ku go-ayso qofku uu ku noqonayo muqiim taasay daliil u tahay waxaa kaloo arrinta noocaasi ee u daliila cumar ibnu khadaab radia allahu canhu dadka ahlu dimaha ah yuhuud iyo nasaaraba le ee jizyada laga qaado wuu u diiday inay xijaas oo jasiirat lcaraba inay degaan manacahu min aliqaamati bilxijaazi ay ku nagaadaan kuwa markaa kasii gudbaya meel kale usii dhaafaya wuxuu u ogolaaday saddex maalmood taasina waxay daliil u tahay saddexdu cinda cumara inaanay iqaamo ahayn ila inay ku nagaadaan wuu u diidee adiladaasi oo laysu geeyey ayaa ahlulcilmiga in badan oo ka mid oo shaaficiyadu ay ku jiraan waxay u daliishadeen in safarku uu leeyahay muddo inuu leeyahay marka qofku hadduu niyoodo isagoo musaafira inuu meel ku nagaado afar maalmood iyo wixii ka badan oo aan lagu tirinahayn maalintuu soo gaadhay iyo maalinta uu ka baxayo axkaamtii safarku way ka go-aysaa inqaaca safaruhu buu hi biwusuulihi biwusuulihina waxaynu ka fahmaynaa meesha intaanu gaadhin ee uu kusii socdo mar hadday masaafatu safar le- tahay inuu leeyahay markaa axkaamtii musaafirka inuu leeyahay wuxu uhi walaa yuxsabu la xisaabin maayo minha ay fiiha yowma dukuuli wa khuruujihi labadaa maalmo lagu xisaabin maayo waxaa markaa loo xisaabin waayey maalintuu soo galay dee waa maalintuu degayo ee uu rar dhiganayo oo qof si markaa hagaagsan meeshaa ugu nagaaday ma aha maalinta uu baxayana waa maalin uu safar iyo socdaal u tabaabushaysanaya oo qof negi maaha alxatu waraxiiluna waa min ashkaali safar in la la rar dhigto oo la dego safarkii ka horeeyey bay ku xisaabsantahy in la la rarto oo la guuraana safarka ka dambeeyay ku xisaabsantahy walihaada baan labada maalmood aan la tirin walihaada baa nebigu alayh isalatu salaam saddex maalmood buu joogay fii xajat lwadaac maalintuu soo galay iyo maalintii uu nebigu calayh isalaatu wasalaam uu mino u baxayna lama tirin saddexdaana rasuulku calayh isalaatu wasalaam salaada waa gaabinaya muqaabilu saxiix wuxuu leeyay mee labadaa laftooda waa lagu xisaabinayaa bitalfiiqi waa la ysku kabkabaya hadduu maalin markaa akhirkeeda soo galo ama dhexdeeda ama waa lagu xisaabinaya walow aqaama hadduu ku nagaado bibeledin beled biniyati an yarxala ugu nagaado isagoo niyeystay inuu beledkaa ka guuru ka tago idaa xasala hadday u xaasisho xaajatun dan iyo ujeedo uu ka lahaa taasoo yatawaqacuhaa uu filanayo kula waqti yacnaa xusuulka inay ujeedadaasi u xaasisho muraadkiisa uu gaadho waqti kastoo la arkaba ayuu filanaya qasara waa gaabinayaa thamaaniyata cashara yowman sideed iyo toban maalmood buu gaabinaya waqiila waxa arbacatan afarun buu gaabinaya oo kii iqaamada niyeystay buu la mid yahay wafii qowlin abadan weligiiba hadduu joogo oo sifada noocaasa uu ku joogo waa gaabinaya waqiila waxaa la idhaha alkhilaafu khilaafku wuxuu ku jiraa sidiisaba khilaafka hore loo soo tilmaamay fii khaa'ifi lqitaali ka dagaalka ka baqanaya kaasaa la ysku khilaafay ma sideed iyo toban buu joogayaa ma afar buu joogayaa ma sideed iyo toban buu gaabinaya ma afar buu gaabinaya ma weligii buu gaabinaya ltaajiri ka ganacsadaha ah khilaaf kuma sugna iyo wanaxwihi oo hadduu ganacsado yahay ama ujeedo kale se ujeedo caafimaad oo kale meesha hadduu u tegey afar maalmood buu rukso u haystaa inuu gaabiyo walow meesha muraadu u tegay oo wakti walba uu filanayo inuu u dhammaado markaa dabeetana u dhaqaaqa ha jire markaa qiilkani saas ayuu leeyahy arrintii dagaalka ayuu ku xidhay walow calima hadduu ogaado baqaaha xaajadiisa iyo dantiisaasi inay baaqi ahaanayso muddatan muddo tawiilatan oo muddo ay taagnaanayso oo aanay markaa markiiba xaasil ahayn falaa qasra salaad gaabini ma jiro cala almadhabi halkanna wuxuu kaga hadlayaa waa masale muhima weeye qof baa markaa beled tegey beledka waa ku nagi yahay oo wuxuu niyeystay inuu joogo laakiin muddo go-an ma niyeysan niyadiisu waxay ku xidhan tahay muraadkiisu inuu xaasilo oo halkaa waxaan joogayaa buu ihi meel buu caafimaad u tegey tusaalahaan disaabuu tegey hindiyuu tegey hawl ganacsibuu u tegey tusaale ahaan dubay ama china ayuu u tegey muddo meesha uu joogayuu niyeysaniyo u qorshaysani ma jirto meesha intuu joogaya waxay ku xidhantahay inta muraadkiisu uu ku xaasilayo ee xaajadiisu ay ugu gudmayso xaajadiisuna mid waktila maaha oo la odhanayo toban cisho kadib tusaale ahaan ama shan cisho kadib hadday taa leeday dee tii horey la mid noqonaysaa oo afar maalmood iyo ka badan nin meesha inuu joogo niyeystay buu noqonaya gooree xaasili doonto garan maayo tawaqacuhaa kula waqtin marka kii hore muxuu kaga duwaya muddo cayiman oo uu niyeystay meesha inuu joogaa ma jirto ujeedduu u tegey ujeeddadaasi intay ugu dhammaan doontana garan maayo mura- niyadiisuna waa ujeeddadaasi marka ay dhammaato meesha inuu ka tago sideed iyo toban maalmood buu gaabinayaa buuri maxaa u daliil waxa uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu furtay magaalada maka maka waa ku nagaaday iyo hareeraheeda meelaha u dhow salaadana waa gaabinayey markuu qabaa'ilkii hawaasan iyo uu la dagaalamayay sideed iyo toban maalmood baana arrinta noocaasi ah uu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada ku gaabinayay abu daawuud baa wariyey mana daciifin bay yidhaahdeen xadiidku waa xadiidu cimraan cinda abi daawuud sanadkiisa waxaa ku jira cali ibnu zayd ibnu judcaan waana daciif riwaayad kale abu daawuud uu leeyahy ama xadiid kalo can ibni cabaas sabca casharata yowman toddobiyo toban maalmood buu gaabinayay isnaadka riwaayaddaasi daahirkeedu waa asixa laakiin riwaayadda bukhaari qisadu waa mid qura riwaayadda bukhaari baa khilaafsan iyadaana asaxu ah riwaayadda bukhaarina waxay sheegtay sagaal iyo toban maalmood in rasuulku alayh salatu slam halkaa uu ku nagaayo salaada uu gaabinayay maalin bay markaasi ay dheer tahay waxaa kaloo uu wariyey abu daawuud min xadiidi jaabirin ana nabiya aqaama bitabuuk cishriina yowma yaqsuru salaa tabuukna nebigu al isagoo u jihaad tegey labaatan maalmood buu ku nagaa labaatankaana salaada waa gaabinayay xadiidkaa jaabir abu daawuud wariye waa la ysku khilaafay ma mawsuul ba mise waa mursal sida xaafid ibnu xajar buluuqulmaraamka ku sheegay daara qutni wuxuu rajaxay fii kitaab alcilal inuu mursal yahay ay cali ibn mubaarak wagayruhu min alxufaad rawow alxadiida can yaxya can thawbana mursalan abu daawuud oo wariye laftiisu wuxuu uhi gayru macmara yursiluhu walaa yusnidu marka inuu irsaalku raajix yahay ayuu tilmaamay marka riwaayadda tilmaamaysa sideed iyo tobanka min xadiidi cimraana ta tilmaamaysa cishiriinka ama labaatanka xadiidu jaabira labaduba waa daciif sida aad aragto riwaayadda ibnu cabaas ee abu daawuud wariyey ee toddobiyo tobanka tilmaamaysa dhaahiru isnaadiha waa asix laakiin riwaayadda ibnu cabaas ee bukhaari uu wariyey ba iyaduna khilaafsanta qisaduna waa mid qura marka riwaayadda bukhaari baa arjaxa ee tilmaamaysa sagaal iyo toban waay walihaada ma sheegin matniguye waa qiil fi lmadhab wa qiila yaqsuru tiscata cashara yowma binaءa calى riwaayati cabdillahi bn cabaas sagaal iyo toban nabigu alayh salatu salaam uu gaabinayay ibnu salaax baa doortay iyo subki riwaayadda bukhaari awgeed bay qiilkan u doortay albayhaqiyu raximah llahu tacaala fi sunan alkubra wuxuu ku yihi wa huwa asaxu riwaayaat riwaayaadka tilmaamaya muddada uu rasuulku calayhi salaatu salaam maka joogay markuu maka furtay kadib riwaayadda u asaxsane u saxiixsani waa riwaayadda cabdillaahi bni cabaas ee tilmaamaysa inuu sagaal iyo toban cisho uu joogay sagaal iyo tobankaana salaada uu gaabinayay waay waxa haddaba isweydiin leh ka waran haddii sagaal iyo toban ka badan hawshaasi nebiga calayh salatu salam ay ku qaadan lahayd yaa yidhi hadday labaatan noqon lahayd muu gaabiyeen oo uu dhamaystiri lahaa walihaada baa qowl shaafici wuxuu leeyahay sa halkan ba inoogu qoran abadan wa fii qowlin abadan mar hadduu xaajo iyo dan u tegey goor muraadkiisa uu gaadhin aanu garanahayn dantaasunu u joogo markay dhammaatana meesha uu ka dhaqaaqayo sanawaadba ha qaadato cumrigiisaba ha qaadatee wuu gaabinaya waayo iqaamo ma niyoon qofkaasi mulaqa mid muqayadana ma niyoono dee muddo ku xidhan oo muddo meesha inuu joogo uu niyoodo afar maalmood iyo ka badanina ma jirto maantay dhammaanaysaa berri bay dhammaanaysaa waa la soo celcelinayaa oo dantii meeshaa u tegay baa celcelinaysa wa fii qowli abada waa min ziyaadati cala lmuxarar muxararka kuma yaalo qowlkani wa nasa calayhi shaaficiyu fi limla kitaab limla oo min kutubi almadhab aljadiid ka mida ayuu ku nasgareeyey in intay dantaasi ay ku dhammaan doonto mar haddaanu garanin muddo uu joogayuu niyeystan aani jirin inuu gaabintaa wadayo axkaamtii safarka uu leeyahay culimada qaarkood ijmaac baabay kusoo naqileen sida alimaamu tirmidiyu raximah llahu tacaala fii sunani markuu aqwaasha mas'aladan ku sugan qofkaa uj- meel safray ee meel dan u tegey goor ay dhammaan doontana aanu garanayn mar walba filanaya inay dhammaato u dhaqaaqo u noqdo aqwaasha ku sugan markuu tirmidi sheegay kadib wuxuu yihi uma ajmaca ahlu lcilmi cala ana almusaafira yaqsuru maa lam yajmac iqaamatan wainata calayhi sinuun ahlucilmigu waxay isku waafaqeen buu yihi qofka musaafirkaah inuu salaada gaabinayo inta aanu go-aansan inuu meeshaa ku nagaado sanadaba meesha ha kusoo maraane waxyaabaha iyadaya qowlka waxaa ka mida xagga daliil ahaan marka la eego madhab ahaan waa sidaa u dhigaye ma saxa can ibni cabaas radi allahu canhu ibni cabaas oo ah saxaabiga rasuulka calayh salatu salaam ka wariyey muddaduu maka iyo hareeraheeda joogay ee tartiibtii maka iyo dagaalkii qaba'il hawaasin uu la dagaalamayay uu joogay marka ibnu mundir iyo ibni abi shayba waxay wariyeen ana abaa xamza addubaci qaala lahu inuu cabdillahi bn cabaas ku yihi inaa nutiilu lmuqaama bilgazwi fi khuraasana fakayfa tara waanu jihaad tagnaayo khuraasaan iyo xaggaasaanu tagnaa muddo dheer baanu markaa halkaanu jihaad tagnay aanu ku nagaana markaa saaad u aragtaa bimacnaa salaadii maxaanu ka yeelna miyaanu gaabinaa miseanu dhamaystirna qaala salli rakcatayn macnaheedu waa maxay musaafir baa tahaye salaada gaabi wa in aqamta cashra siniina mar haddaanad markaa iqaamo niyeysan toban sanadoodba meesha aada joogtid waayo qofka mujaahidkii meesha goor uu ka noqon doono garan maayo ujeeddada jihaadku u tegey jihaadkaasina goor u dhamaan doo dhammaan doono meesha la qabsan doono garan maayo toban sanadoodba aada joogtide mar haddaanad iqaamo niyoon laba ragcadood tukan buuri waxaa kaloo ka ansaxay cabdillahi bni cabaas oo ibnulmundir fi lawsad uu kaga wariyey ibn abi shaybana fi lmusanaf anahu qaala in aqamta fi baldatin khamsata ashhurin faqsur isalaa haddaad beled joogto shan bilood salaada gaabi markaa beledka shanta bilood sifada uu ku joogaa dee waa sifadaa nebigu calayh salatu salaam maka uu ku joogay oo kale oo ah inaanu meeshan inuu dego ama uu muddo ku nagaado aanu niyeysan hawl buu u jooga hawshaasi intay qaadan doontana garan maayo anas ibnu malik waxaa ka ansaxay annahu aqaama binaysaabuura sanatan aw sanatayni yusalii rakcatayn ibn abi shabi ibnmundir baa wariyey naysaabuur buu joogay jihaad buu u tegey sanad ama laba sanadood intaaba salaada waa gaabinayay waxaa kaloo labadaa sheekh ay wariyeen waa ibn abi shayba iyo ibnulmundir can sacd bn abi waqaas anahu aqaama bicumaan shahrayn yaqsuru salaa inuu cumaan joogay laba biloodoo salaada uu gaabinayay cabdiraxmaan ibnu samura isna waxaa ibn abi shayba uu ka wariyey anahu aqaama bikaabul shatwatan aw shatwatayni yusalii rakcatayn kaabul waa caasimadda afghanistan inuu joogay jiilaal ama laba jiilaal macnaa waa sanad salaada uu gaabinayay bayhaqi wuxuu ka wariyey can ibni cumar anahu aqaama biadrabijan sittata ashhur adrabijan inuu joogay lix bilood yaqsuru salaa xabasahu thalju meeshaa inuu joogo oo uu dego ma niyeysan ama inuu muddo ku nagaado baraf baa xidhay baraf goor u dhalaali doono qorax u soo bixi doontana garan maayo marka ma maantuu dhalaalayaa aad meesha ka tegaysaan ma berri buu dhalaalaya ma gelinka dambe ma arrinkoodu saas waa taradudka noocaasa baa ku jiray lixdaa biloodba salaada waa gaabinayay bayhaqi baa wariyey fi sunan ilkubra ayuu ku wariyey marka aahaartaa cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna lama hayo oo tidhi qofkii meel muraad iyo ujeedo u tegey muddo go-an oo uu joog- joogayana aan niyeysan waxa weeyaan sideed iyo toban ama sagaal iyo toban ama labaatan ama afar maalmood buu gaabinayaa kadibna safarkiisu uu go-ayo oo axkaamulmuqiim buu yeelanaya markaa daliil ahaan kaasaa xoog badan sagaal iyo toban nebigu maka waa joogay salaadana waa gaabinayay ujeedaanu u joogay nebigu calayh isalaatu wasalaam goor ay dhammaanaysa aan la garanayn marka yaa yidhi haddii uu la- arrintaasi labaatan ku qaadan lahayd ama ay labaatan dhaafi lahayd bil gaadhi lahayd ka badan lahayd muu gaabiye inuu dhamaystiri layaa yidhi walihaadaba imaam alxarameyn wuxuu yidhi "Ee, waxay u badan tahay buu yidhi haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam intaa in ka badan uu sii joogi lahaana in arrintu saas u noqon lahayd oo salaada uu sii gaabin lahaa un marka wa fii qowlin abadan taas ayaa daliil ahaan xoog badan waxaanan masalada uga hadlay xagga daliil ahaan leanna masale camal ku xidhanya wey dadku way safrayaan ganacsi bay u safrayaan caafimaad bay u safrayaan meel bay tegayaan muraadkoodu goor u dhammaan doono garan maayaan waxay markaa ku weydiinayaan "Een, maxaan salaaddii ka yeelaa marka waynu soo koobayna waxaynu leenahay muddo intee leeg baad niyeysantay meesha inaad joogto wuxuu ina yidhi afar maalmood iyo wax ka badan buu inoo sheegay axkaamtii safarku way kaa goodee salaadahaaga dhammaystira baynu leenahay oo sidii qof muqiima u dhaqan wuxuu ina yidhi war meesha ujeedaan u tago goor ay dhammaan doonto garan maayo ujeeddadaasi inta ay ku dhammaanayso un baan joogaya inay ku dhammaan doontana garan maayo mar haddaad sidaa tahay oo fii qowlin abadan taasaynu ku shaqaynaynaa aynu u fatwoonayna waxaynu leenahay intaad meesha ujeeddada u joogtee iqaamo inaad halkaa degto ama muddo aad ku nagaato aanad niyeysanba musaafir baa tahaye iska wada hawshaada hadday axkaamtii musaafirka ayaad leedahay hadday salaad tahay iyo hadday soom tahay iyo hadday almasu cala alkhufeyn tahay iyo masaa-ishaas oo dhan waay waqiila arbacatan buu ihi qiilkaas wuxuu leeyahay wuxuu la mid yahay qofkii muddo niyeystay wey. oo afar maalmood iyo ka badan meesha inuu joogayo kii niyeystay soo afar maalmood looma ogolayn Ah. Ah, saddex maalmood soo looma ogolayn hadduu afar niyeystayna khalaas markuu meeshaa gaadhaba axkaamtu safaru ka go-aysa hadda la soco kani muxuu ku waayey rukaskii ruksooyinkii safarka muxuu ku waayey waa niyeysiga uu niyeystay afar maalmood ama ka badan inuu meeshaa ku nagaanayo dee afar maalmood iyo ka badan nin meeshii joogaba arrinkiisu niyaba maaha waabuu joogaaba ficlan ayaa u awleysan inaan afar ka badan aan loo ogolaan ruksooyinkii safarka saas ayay leeyihin wuxuu ihi waqiila waxaa alkhilaafu fi khaa'ifi lqitaali lataajiri wanaxwi qolaa waxay leeyihiin hadduu ganacsi u taga iyo hadduu caafimaad u taga iyo hadduu ujeedo kale u tago afartii un baa u yaala Ah. oo asalku waa alitimaam salaadda waa in la dhammaystiro wixii soo arooray ee tilmaamayey qof muddo afar ka badan meel joogay inuu salaad gaabiyeyna fi lqitaali bay kusoo arooreen wlmuqaatiluna axwaju ila tarakusa qofka dagaal iyo jihaad ku jiraana rukaska waa uga baahi badan yahay ka iska nabdoon halkaasay mariyeen waa loo jawaabo waxaa lagu yidhi dee ruksadii qitaalkaad ka dhigteen dagaalkaad ka dhigteen sabab ruksa cilatu ruksa waxaad ka dhigteen dagaalka cilada iyo sababta ruksada keentay dagaalka maaha ee waa safarka safarkana qofka dagaal u safray iyo ka ganacsi u safray iyo ka caafimaad u safray iyo ka ujeedo kale u safray waa ka siman yihin dhammaantoodba waxaa la odhanaya waa musaafir qowlkaana halkaasa hadhudlaha lagu daro halkaasaa la mariyay walow calima hadduu ogaado buu ihi baqaa'ahaa damiirka waxaad u celisaa xaajadiisa u celiso xaaje halka hore laguma soo jeedin an yarxala idaa xasalat xaajatu yatawaqacuhaa kula waqtin wuxuu og yahay qofkani xaajadiisaasi iyo dantiisaasi inaanay wakti yar ku dhammaanahayn wakti dheer ay qaadanayso oo tusaale ahaan dee shan maalmood ugu yaraan inay u baahan tahay toban inay u baahan tahay bil inay u baahan tahay buu ogi falaa qasra cala lmadhabi salaad gaabini kaa uma taal waayo waa waa qof meel xasilay oo baciid can hay-at اlmusaafiriin qaabkii musaafiriinta waa ka fog yahay waay faslun halkan wuxuu kaga hadlayaa safarka banaynaya salaaddii in la gaabiyo waa safarka masaafadiisu intee ay tahay wuxuu yihi طawiilu الsafari safarka kiisa dheer ee lagu heliyo ruksada qasru sala salaada gaabinteeda iyo jamacaba saa xagga dambe aynu ku arki doono tamaaniyat arbacuuna miilan weeye waa sideed iyo afartan mayl oo haashimiya maylka haashimiga ah marka halkan wuxuu ka galay shuruudii jamciga laba salaadood in la waa shuruudii qasriga salaaddii afar tahayd in laba la tukadaa shuruud bay leedahay safar awgii in loo gaabiyaa shuruud bay leedahay shardigii koowaad ba halkan ku sheego waxa weeye an yakuuna safaru طawiila safarku waa kii laba uqeybsamayey safar طawiila iyo safar qasiira buu uqeybsamayey marka safarka qasriga banaynaya sababu noqonaya ruksadaasi waa safarka طawiilka weeye safarka طawiilka haddaba waa kii oo maslada fuqahada isku khilaafeen shaaficiya waxay leeyihin waa sideed iyo afartan miil oo haashimi ah kii umawiga ahaa bay markaa ka ixtiraazayaan oo isagoo xagga maylkiisu waa ka yaryahay maylka haashimiga masaladan maxaa u daliila waxaa u daliila xadiid ibn cabaas laa taqsuru salaata fi aqala min arbacati burad min maka ilaa cusfaan waa marfuuc salaada ha ku gaabinina masaafo afar burad ka yar arbacata burad ka yar maka ilaa cusfaan oo kale weeye daara qudni baa wariyey waa daciif jiddan so xagga marka la eego marfuucnimada marka laga eegu daciifi cabdilwahaab ibn mujaahid baa ku jira waa matruuk bal kadabahu thawri lakin saxa mawquufan calaa cabdillahi bni cabaas cabdillahi bni cabaas bay arrintaasi ay ka ansaxday ibnulmundir baa bisanadin saxiixin ku wariyey fi lawsati ku wariyey caطaana wuxuu yihi ana bna cumara wabna cabaasin kaana yusaliyaani rakcatayn wayafطuraani fi arbacati buradi fama fowqaha bukhaari baa wariyey mucalaqan cabdillaahi bni cumar iyo cabdillaahi bni cabaas waxay salaada ku gaabin jireen soomka rabadaanna kaga afuri jireen afar burad markay socdaalaan iyo wixii kasii badan marka arbacatu albariid waa arbacatu faraasikh farsakhuna waa halaathatu amyaal miilkuna waa arbacatu aalaaf khaطwa wاlkhaطwatuna waa halaathatu aqdaam waa saddex markaa qadam ama ama tallaabo weeye marka loo rogo kilomitirna kolley taxdiidkeeda waa la isku khilaafay dhowr iyo sideetan kilomitr shan iyo sideetan ilaa sagaal iyo sideetan inta u badana markaa la yidhi waa inahaas weeye marka masaladan in curfi loo celiyo ahlucilmiga qaarkood waa yidhaahdeen waxay yidhaahdeen safarku waa magacay shareecadu axkaam ku xidhay magacaasi luqada carbeed xad kuma laha oo xad ay carabi safarka u taqaano ay tidhaahdo intaa in leeg marka la socdaabaa safar la idhahdaa ma jiro shareecaduna wax daliila oo saxiix ah oo ay ku xadaysay ma jiro shayguna mar hadduu sidaa yahay isamka iyo magaca axkaam sharciya lagu xidhay laysa lahu xadun fi lugati walaa fi sharci curfigaa loola noqdaa bay idhahdeen marka wixii dadku ay curfi ahaan masaafada ay safar u yaqaanaan ayuunbaa safar noqonaysa ha dheeraato ama ha dhowaato culimada aada qowlka ugu nusreysa waxaa ka mid a sheikh اislaam abulcabaas kadalika tilmiiduhu ibn اlqayim raxmat اllahi calayhima wcalى jamiic culama اmuslimiin halkaasaanay maslada mariyeen waay shaaficiyo iyo culimo kale sida xanaabilada iyo waxay deliishadeen aahaarta laga soo wariyey ibnu cumar iyo ibnu cabaas cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna maha ma hayna bay dhahay culimada le safarka curfi baa lagu xadaynayaa kuwa aynu sheegnay ay ka mid yihiin waxay yidhaahdeen ibnu cabaas iyo ibnu cumar laftooda waxaa ka ansaxday masaafadaa in ka yar inay salaada ku gaabiyeen taasina waxay tilmaamaysaa riwaayaadka laga soo wariyay arbacata burad tilmaamaya in arbacatu arbacatu buradkaasi halka ay ka safriyeen marka la eego masaafatu safar ay ahaayeen curfan marka lagu miisaamo saasay yidhahdeen culimada saatir waxaa ka mid ah ibn qudaama walaa araa lima saara ilayhi laimatu xujatan waxa aimadu ay ku tegeen wax xujaa uma arko lianna aqwaal asaxaabati mutacaarida mukhtalifa walaa xujata fiiha maca alikhtilaaf waqad ruwiya can ibni cabaasin wabni cumara khilaafu ma xtaja bihi asxaabuna waa xambali xanaabiladii markaa waa khilaafay xanaabiladii shaaficiyadu masalada isku mid bay ka yihin ibnu cumar iyo ibnu cabaas bay aahaartooda daliishadeen buu yihi ibnu cumar iyo ibnu cabaasna waxaa laga hayaa masaafadaa ka yar iyagoo salaada ku gaabiyey markaa xuja kuma jirta aqwaashoodii baa iskhilaafsan mar haddii aqwaashoodu iskhilaaftana qowlo qowl kama xoog badna waaya waxaase arrinta noocaasa ka yaro hor imanaya ibnu cabaas oo kale wuxuu sheegay masaafaad buu sheegay allahu aclam ma xagga masaafaduu ka eegay mise dhinac curfi buu ka eego waktigaasi masaafadaasi curfi ahaan bay safarahayd oo iminka riwaayadda ibnulmundir wariyey laa taqsuru salaata fi aqala min arbacati burad min makata ilaa cusfaan mararka qaarkood min makata ilaa judda ayaa riwaayaadka qaarkood ku xusan maka ilaa waxa weeyaan jidda ayaa ku xusan calaa kuli xaal masaladan haddaad doonaysa inay dabdisanto dabdisanto maxaan uga jeedaa xad aan la ysku khilaafin adiguna aanad ku wareerin inay yeelato qowlkaa jumhuurta iska qaado ee masaafada sheegaya aahaartaa saxaabaduna ay waafaqsantay haddii kale waa dawaki markaad meel tagtaba dadkaasi aad weydiin o war waxaan idi weydiiyey meeshan qofka ka tage meel heblaayo taga ma inuu safray baa loo yaqaana iyagaa iskhilaafi qaar waxay dhahaan waar safarna maaha qaar waa safar curfiba dadku garan maayaan saasaanay dadku hadda ay u badan yihiin waxaa kaloo dhici doonta laba qof oo wada socdaa inay iskhilaafaan oo mid yidhahdo war curfan bay safartay mid yidhahdo waxaani safar maaha waa masaafo yaroo kooban laakiin haddaad xadkaa iska qaadato kilomitirkun baad eeganaysaa masaafadaa mar haddaad socoto khalaas safar baa tahay axkaamta safarkaad leeda haddii kalena ma lihi qultu waxaa yihi bnu nawowi wa huwa buu yidhi kaa la sheegay oo sideed iyo afartanka mayli ama wahuwa kaa la sheego safarka tawiilkaahi marxalataani weeye waa laba maalin socod bisayri lahqaal marka lagu qiimeeye lagu qadaro gaadiidka culus ee rarka culusi saaran yahay socodkiisa alahqaal waa alxayawaan almuhqalatu bilaxmaali baa looga jeeda waa xayawaanaadka raran geeli tusaalehaan rarnaa oo kale masaafo uu laba maalmood socon karo marka waa sayru yowmeyni bilaa leylati yowmeyn marka halkan marxalataani marka la leeyahy laba maalin socod marka la leeyahy maalinta quraa la tirinaya ma aha laba maalmood oo habeenahooduna ay la socdaan maaha laba maalmood oona habeena la socdo oo gaadiidkaasi waa muctadil ama dhexdhexaada ama waa laba habeen oo aanay la socon labadii maalmood aanay la socon maalmaha iyo habeenada laftooduna waa inay muctadil noqdaan kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaaban midnaba maaha sidaasi ayay culimadii hore ay safarka ku dabdiyeen oo masaafadaas sideed iyo afartan mayl laba maalmood ayaa gaadiidka rarani uu ku jaraa oo macanaa uu ku gaadhaa imaamu shaafici laftisaa waa nasgareeyey oo wuxuu odhanaya damiiri bidalika dabadahu اlأwaluuna wakada nasa calayhi waاtafaquu calayh lianna dalika waa miqdaaru arbacati burad wاlbaxru baduna kalberi berigoo kale weeye xagga masaafo in loo eegayo falow qaaca hadduu jaro alam yaala maylashii fiihi badda dhexdeeda fii saacatin saacaduu ku jaro qasara u gaabinaya wallahu aclam marka ma masaafadaa la eegaya mise zamankaa la eegaya waktiguu masaafada ku jaray waxaa la eegayaa buu leeyahy masaafadaa la eegaya waayo haddii zamanka la eego zaman waxba laguma xadayn karo gaadiidka baa kala duwan waktigaa hore faras awr maroodi qof lugeynaya iminkana gaadiid ka daran baaba soo baxayba oo diyaarad tareen aada u dheereeya mid kaa waxa weeyaan ka sokeeya gaadhi marka gaadiidka baa kala duwan doon markab dheereeya marka zaman waxba lagu xadidi maayo waxa wax lagu xadidaya masaafo masaafadaa daqiiqad kaga gudub ama masaafadaada sanadaha kugu qaadato adiga iyo tabartaa iyo socodka marka taasuu tilmaamo wuxuu yihi walbaxru kalbari falow qaطaca hadduu jira lam yaala fiihi fi saacati gaadiidka uu badda markaa ku marayo ayaa gaadiid sariica ah oo degdeg ah aada u dhaqsanaysa waktigeenan oo kale ama waktigaa hore doonyaa lagu mari jiray dabayshu ay wado dee dabayshii baa kala duwan oo mar dabayl baa dhacayso doontii wakti yaroo kooban bay amyaal badan ku jaraysa marna dabayshii baa yar oo wakti dheer bay masaafada noocaasa ay ku qaadanaysaa wuxuu uhi wayushtarau shardigii koowaad waa ka an yakuuna safaru awiilan soo ma shardigii labaad buu halkan ka galay oo ah qasdu maxallin macluum qofkani meel uu garanayo waa inuu ku socdo meel uu garanayo waa inuu ku socdo meeshaasina dee qodobka hore caddeeye masaafatu safar waa inay noqoto waxaa meesha ka baxay inaynan meelba u soconba oo haa'im ah in iska asqaysan oo marba jiha u kacaya tusaalayaal badan bay leedahay dee tusaale ahaan waa nin ugaadhsanaya ugaadhaasuu eryanayaa oo sida geedba geed ugu dhiibaya laga yaba inu boqol kilomitir maalinta inuu kaga jaro musaafir noqon maayo meel macluum uu ku socday ma jirta mogta waxaa la mida nin baadi doon ah oo meel dee baadidii loogu sheego uu ku socdaa ma jirto wuu warwareegayaayoo meesha u horeysa ee neefkii uu doondoonaya ama qofku doondoonayo uu ka helo ayuu socodkiisu kasoo noqonaya waxaa la mida wadaad iska siyaaraysanaya meeshii ilaahay reer kula kulmiyo wanan haysta halkaasuu socodkiisuu ku eegi hala yaabina masalada fuqahada qaarkood weliba shaaficiyadii kutubta shuruuxda way ku sheegaan nimanka suufiyada ah bay yidhaahdaan ee iska wareegaya kani waabu siyaaraysanaya baa nidho xoolaa buu urursanayaaye qaar baa jira inay iska nolosh intay magaalooyinka iyo dhulkii la deganaa intay ka baxaan odhanaya adduunyadanu ka zaa'idana kaymahaasay iska dhex qaadayaan meel allaaliya meel u socdaa ma jirto waa haa'imkaa wey axkaamulmusaafir yeelan maayo wadaadkaas wayushtarau waxaa la shardiyaa qasdu mawduucin meel inuu uqasdiyo mucayanin ay macluumin buu ujeedaa ha cayinaato ama yaana cayinaan meeshu waa inay macluum noqoto awalan ay fii awali safarihi safarkiisa bilowgiisa waa in meel macluuma uu ku socdo falaa qasra salaad gaabini lilhaa'imi uma sugnaan mid aan garanayn meel u socdo wain taala haba dheeraado taraduduhu noqnoqoshadiisu siduu laalaabanaya masaafo dheer baa jare walaa aalibi ariibinna qasri uma sugnaan mid uu dayn ku leeya mid raadinaya oo meeluu ku ogyahayna aanay jirin ee niyadiisu ay tahay meesha u horeysa uu kula kulmo inuu ninkaa ku qabto wa aabiqin walaa qasra liaabiqin liaalibi aabiqin qof baxsaday addoon baa ka baxsaday islaantiisi baa ka baxsatay qofkaa baxsaday buu raadinaya meeluu ku ogyahay ma jirto hadduu meel ku ogyahay dee meeshaas masaafo safar inay tahay iyo in kale waa la kala garan karaa soo ma laakiin meel macluum oo ku ogyahay ma jirte baadidoon unbuu ku jiraa kii xoolaha raadinayna waa la mid kaasoo yarjicu soo noqonaya mataa wajadahu shaygaa uu doonaya markuu helo walaa yaclamu aan walaa yaclamu aan garanayna mawdicahu meesha uu ku suganyana garan maayo marka walaa yaclamu mawdicahu waa qeyd meesha uu ku sugan yahay hadduu garanayo dee waa qof meel macluuma ku socda meeshaas inay mustaafo safar tahay iyo in kale ayaa loo eegi doonaa shardigan maxaa loo dhigay shardigan waxaa loo dhigay dee safarku masaafo u lahaa haddaanad meelba u socon in masaafatu safar ay ay kuu xaasishay iyo in kale kala geran maysa inaad masaafadaad jaraysa masaafatu safar tahay goormaad garan karta markaad meeshaad ku socoto aad garanayso laakiin haddaad meelba u socon ama meelaanad garanay aad ku socoto shardigaas ayaan taxaquq ahayn oo waxaa shardi ah kownu safari tawiilan safaru safar dheer inuu yahay oo dee masaafada sideed iyo afartanka mayla kan noocana laa yadri ana safarahu tawiil am la intuu socon doonaba garan maayo ma in badan buu socon doona mise yar buu socon doonaa wuxuu yihi walow kaana hadduu u sugan yahay limaqsidihi halka uu u socdo ariiqaani laba wado طawiilu dariiq dheer oo masaafatu safar gaadhaya iyo wa qasiiru mid gaabanoo masaafatu safar aan gaadhayn oo fasalaka u maro aطawiila dariiqii dheeraa oo uu u maro liqaradin ujeeddo awgeed ujeeddo diineed ama ujeeddo adduunyuu maray wadalika qaradkaasi ka suhuulatin weeye waa in wadadaasi inay fududdo waa laami tan kale gaabanna waa jidcaddi aw amnin ama waa nabadgelya oo kale oo waddadan dheer baa nabada tan kalena laguma nabadgelaya ama waa laga baqanaya qasara uu gaabin doonaa wa ilaa haddaanu ujeeddo awgeed waddada dheer u dooranna falaa ay qasra lahu salaad gaabin uma sugna ama falaa yaqsuru fi ladhari qowlka shaafici ee adharkaa marka la qaato ee in salakahu limujarad اlqasr aw lam yaqsid shaya hadduu wadada dheer u doortay si masaafatu safar uu u jaro oo axkaamtii safarka u helo ama bilaa ujeedaba uu iska maray wadadaa dheer salaada gaabin maayo hadda masaafatu safarna wuu jaree la soco marka masaafatu safarna uu jaray sababtu waa maxay ilى أنه طwل طريقa عalى نفسi min غayri غرض wadadii buu isku dheereeyey ujeedo la-aan hadduu ujeedo isugu dheereeyey waa lagu sheegay mar hadday masaafatu safar tahay salaadii u gaabin axkaamtii kale safarkana u yeelan laakiin ujeedo la-aan buu wadadii isku dheereeyey marka waxay la mid tahay mid wado gaaban maray oo masaafatu safar aan ahayn haddii toos loo maro laakiin laalaabtay oo mar midig u leexday marna bidix u leexday ilaa uu sidaa marxalatayn laba maalin socoduu ku jaray kaasoo kale ayuu noqonaya marka aanigu wuxuu leeya ma u gaabinaya o safarkiisu safar mubaaxa may safar awiilana mayo masaafatu safar ma jaray ha dee safaradii kale ayuu la mid yahay salaada lagu gaabin jiray waayo inuu u qasdiyo inuu rukaskii safarka helaana dee waxun maba ah buu leeyahy aanigu waa arad saxiixa in اllaha yuxibu an tu'taa rukasuhu kama yuxibu an tu'taa cazaa'ibu hadduu ruksadoon yahay ilahay baaba ruksada in la qaato jecele maxaad ku haysataa wey aanigu saas ayuu leeyahy waay masaail kaloo dee shabahda baa jirta qof baa masaajid dhexdiisa ku junuubay masaajidku laba kadin buu leeyahy laba albaab mid u dhow oo markiiba uu ka bixi karo masaafo badan ma sii dhex marayo iyo mid fogoo masaajidkii inuu dee muddo kusii nagaado ay noqonayso marka ka warama hadduu bilaa qaradka fog doorto de waa khaldaya baa la odhanaya waa junub oo makatha fi lmasjidi marka lagu socdo dee qowlkan adharkaa masaaisha lamida bay kamid tahay halkan wuxuu kaga hadlayaa qofkii aan mustaqilka ahayn oo masaladanu yaro ishaaray qof la wado oo laga mas-uul yahay meel loo socdana aan garanahayn haddii masaafatu safar uu jaro axkaamta safarka ma yeelanay mise yeelan maayo walow tabica hadduu raaco alabdu addoonkii aw izawjatu ama xaaskii aw iljundiyu ama askarigii maalika amrii ninkii taladiisu ay gacanta ugu jirtay fi safari safarka dhexdiisa waxaal buu raacay laa yacrifu aanu garanahayn maqsidahu halka uu ku socdo laa yacrifu aanu garanay ay kullu waaxidu minhum kii la arkaboo saddexdaa lasoo sheegay ka mida maqsidow aanu garanay falaa qasra ey lahu salaad gaabini uma sugnaan oo dee shardigii baa laga waayay shardigu muxuu ahaa qasdu maxallin macluumin meel uu garanayo inuu ku socdo qofkanina meel loo socdo lama garanaba islaantunbuu odayga yidhi ina mari xaggeynu tegayna aduu ina mari fuul gaariga magaaladu kala bax xagguu ku wadaa ma abaarsu ka soo celinaya ma gabiilay buu ku wadaa ma boorame miyuu sii dhaafinayaa jigjiga ma hadiis buu ku socdaa ma jabuuti ma garanaysa iyadu meel loo socdo amaba waa addoono sayidkiisi baa idhi ina mari waxaabay u badantay inaan weydiino o idha xaggeynu teginaaba ama waa askari askarti unbaa siidhiga loo garaacay waa la fayliyey fuula gaarigaas baa la yidhi gaarigii bay fuuleen waddadaasaa la qabadsiiyey meel lagu socdo garan maayaan iyagu masaafatu safar mise masaafatu safar maaha mar haddaanay garanayn meel loo socdo salaaddii gaabin maayaan buu kuuli manay masaafo iyagu ay niyoodeenna ma jirto mid ay og yihiinoo loo socdaana ma jirto wuxuu yihi falow nawow hadday niyoodaan masaafat alqasri masaafatulqasri inay u socdaan hadday niyoodaan qasara ljundiyu askarigu uu gaabinaya duunahumaa laakiin labada kale maya labada kale gaabin maayaan waayo masaafatu safarna may gaadhin oo may jarin masaafatu safar in loo socdona garan maayaan falaa qasra buuri masaafatu safarna taa hore ku daro may niyoon suurada labaad masaafatulqasri bay niyoodeen iyagu waa la wadaa meel loo wada garanaya lakiin masaafatulqasri bay iska niyoodeen iyagu saddexdoodii baa la kala qaadaya askarigu mar hadduu masaafatulqasri niyooday uu gaabinayaa buuri laakiin xaaskaa ninkeedii wato iyo addoonkaa sayidkiisu wataa gaabin maayaan oo labadooda niyadoodu waxay ka dhigan tahay kal cadam bay ka dhigan tahay inaanay jirin oo kale oo iyagu ma laha tala gacanta uguma jirto yacanaa saas ayuu wada waxaa laba labadooda la mida askariga diiwaan gashan askartu waxay u qaybsamaan jundiyun fi diiwaan iyo jundiyun mutatawic mid dowladda diiwaanka ugu jiro de waa saa hadda askartu wadan yihiinba soo maa oo mushahar ka qaata dowladda kaasi labadoodaasuu la midi waa taxta alamr nin mustaqiloo madax banaan maaha laakiin jundigan uu sheegaya ule u gaabinaya waa waa askariga madaxa bannaan mutatawica ah ee aan diiwaanka iyo aan buugga askarta aan ku qorayn diiwaanka askarta aan ku qorayn oo iyagu la midi waa maqhuur waa qof markaa dee la muquuniyo oo taxta yadi alamiir amiirka gacantiisa ku hoos jira marka askarigina qeyb baa la raaciyey ninka iyo gabadha iyo iyo addoonka ayaa la raaciyey qeybna waa laga saaray askarigaa markaa uu ka saaray laftiisa nadar baa ku sugan oo dee marka hore wuxuu soo yidhi awiljundiyu maalika amrihi oo askari buu soo sheegay taladiisu ay cid kale gacanta ugu jirto haddana waa kan madax baneeye yihi qasara ljundiyu duunahumaa marka labadaas inay iska hor imanayaan bay umuuqataa walaadaa subki wuxuu yihi sida fiqigu keensanaya waxa weeye askarigu hadduu amiirka raaco safar ay daacadiisu waajib ku tahay sida dagaal oo kalea loo saaraya jihaada fa xukmu xukmu lcabdi wazawjati hadduu u raaco safar aanay daacadiisu waajib ku ahayn oo tusaale ahaan wuxuu taliyihiisii oo meel u baxay arkasuu i taliya ma iska kaa raaca markaasuu yihi haya ina mari dee markaa taladiisii waa u madax banaan yahay wuu la socdaaun taliya waa wada socdaanuun maanta ee taabicu ma aha marka waxaa la eegayaa ma amar buu ninkani ku baxay mise wuu iska raacuno wuu la rafiiqay labadaasaa loo kala qaadaya walow qasada hadduu u qastiyo safaran safar tawiilan dheer oo fasaara safarka dheerna waa kii lagu soo sheegay oo fasaara uu socdo uma nawaa dabeetana uu niyoodo rujuucan buu niyooday noqosho inqaaca wuu go-ay safaruu safarkiisa wuu go-ay ha soo noqdo ama yaanu soo noqon halkaa uu soo noqoshada ku niyooday buu safarkiisii hore ku go-ay fa in saara hadduu socdo intaa dabadeed ha xaggii uu ka yimi ha u noqdo ama hore ha u sii socdee fa safarun jadiidun waa safar cusub oo axkaamtii safarkii shuruuddiisi iyo loo eegay ila kii hore waa kii go-aye niyat rujuuca waxaa la mida taradudka ma noqotaa mise waad iska joogtaa qofka laga hadlayo l uma nawa rujuucna qof mustaqilo taladiisu aanay cid kale gacanta ugu jirin sida kuwa aynu soo sheegin niyaduna waa inay dhacdo isagoo maakifa oo meel ku negi haddii niyadu ay dhacdo wahuwa saa'irun isagoo socdo xukumka waxba ka bedeli maysa bay dhahdeen masaladan suureedu waa iska caddahay waa qof meel masaafatu safara inuu u socdaalo niyeystay wuu socdayba safarkiibuu galay meelaha dhexe markuu marayay buu niyeystay inuu noqdo oo ujeeddadu u noqonaya waxay doonaysaba ha noqoto inuu waddankiisu u noqdo ha niyeysto ama meel kale inuu u noqdo uu ku nagaanayo ha niyeysto mar hadday niyadaasi timi safarkiisii hore wuu go-ay intaa dabadeed hadduu socdo waa safar cusub oo shuruuddii safarkaa loo eegi meel macluuma ma ku socdaa masaafada masaafatu safar ma tahay waxaas oo dhan baa loo eegi doonaa walaa yatarahasu banaysan maayo alcaasi bisafarika safarkiisa ilaahay ku caasiyey kaabiqin weeyaan walaa yatarahasu rukso qaadan maayo alcaasi ka ilaahay amarkiisii khilaafay bisafarihi safarkiisa ilaahay ku caasiyey kaabiqin weeye waa sida addoon baxsadiyo wanaashizatin gabadh ninkoo ninkeedii oon u idmin cudurdaar la-aan iska socdaashay labadaasiba safarkoodu safaru macsiya la dhahdaa marka waxaa shardi ah waa shardiga saddexaade an yakuuna safaru mubaaxan safarkani safar qofka xalaalu ah waa inuu yahay inuu safraaba oo safarkan uu galaaba hadday xaaraan ka tahay sida qofkii u baxay ee u safray inuu meel ilaahay kusoo caasiyo dad inuu soo laayo tusaalahaan ayuu u safray ama wuxuu u safrayaa inuu meesha khamri kusoo cabo ama kusoo sinaysto ama inuu shufteeyo oo dadka wadada uu u galo amaba waa addoon sayidkiisi ka baxsanaya amaba se waa nin dayn lagu leeyahay waktigeediina la gaadhay oo fakada ninkii deynta ku lahaabuu ka baxsanaya fakaduu ka yahy ama waaba gabadh ninkeedoon u idmin cudurdaar la-aan iska safartay ila safarkeedaasi waa macsiya wey gurigaanay ka bixi karin ninkeedoon u idmin idan caama iyo mid khaasatoona iyadoon haysa maxaad u malanaysaa inay iska socdaasho dumar soomaaliyeed adigu taa ka dhaadhici waxay leeyihiin rukhasu safar ma helayo qof kasta oo safarkiisa ay safaru macsiya uu yahay cumuuman waxaan la sheegay waa tusaalayaal oo safarka ujeeddadu u safraya ay macsiyo tahay ma aha inuu ujeeddo xalaala u safrayo safarka dhexdiisa ay macsiya ka dhacday maaha kaa laga hadli maayo almacsiyatu fi safar iyo almacsiyatu bisafar baa kala duwan walihaada buu hi alcaasi bisafari fii safarihi mu odhan isagu waa ka duwan yahi waayo arukasu laa tunaatu bilmacaasi ruksadu waa takfiif iyo fududeyn qofkii wax loo fududeynayo markaa macsiyo fududeyn sababuma noqoto tashdiid iyo ciqaab bay sabab u noqotaa aayaddiina waa deliishanayaan faman idura gayra baaqin walaa caadin falaa ima caleyh oo meytada lafteedii ama baktigii baa loo shardiyey bay leeyihin inaanu safar inay xalaal u noqoto kii daruuradu u qabatay inaanu safarkiisu safar macsiyo ahayn culimada qaaroo si kale aayadda u fasirtay waa jiraan oo yihi safarka macsiye loo eegi maaye safarun baa loo eegaya xataa musani baa kamid a walow anshaa buu ihi hadduu bilaabo mubaaxan ay safaran oo mubaaxan ujeeddo mubaax buu marka hore u safrayay uma jacalow dabeetana wuxuu ka dhigay macsiyatan dhexduu ka bedelayo niyadiisibuu bedelo macsiye inuu u safrayaabuu ka dhigay walaa tarahusa ruksays iyo rukso qaadasho ay lahu isagoo uma sugnaan fil asaxi intii hore o dhan ruksada waa lahaa waayo safarkii u safar mubaaxa buu ahaa laakiin markuu niyada bedelay laga bilaabo ee uu safaru macsiyatin u bedelay wax ruksaa ma laha oo masaladii hore ayuunbay hoos tegeysa oo wuxuu la mid noqonayaa kii safarkaba u bilaabay u curiyey arrin macsiya daraaddeed waayo wuu toobad keenay kii safarkii u safaru macsiya uu ahaa hadduu toobad keeno tarakhasa markaa rukhaskii wuu yeelanaya laakiin maxaa shardi ah ile safarkii hore rukaska ku heli lahaa waa kii ka go-aye ama marka hore shuruuddiisu aanay dhamaystirnayne waa inuu safarkiisu marka uu toobad keenay laga bilaabo shuruuddii safarka uu leeyahy sida masaafadii oo kale masaafatu qasri uu leeyahy walow anshaahu hadduu safarkii bilaabo caasiyan ay bihi xaalo uu yahay mid safarka laftiisa ilaahay ku caasiyey uma taaba deetana uu toobad keeno famansha-u safari safarka bilowgiis min xiina towbati waktiga towbada ayuu ka bilaabmayaa oo intii hore ee safaru macsiya uu ku jiray loo tirin maayo marka uu toobad keenay halka uu ku toobad keenay iyo halka uu ku socda waa inay masaafatu safar noqoto hadday masaa- masaafatu safar ka yaraato musaafir noqon maayo walow iqtadaa hadduu ku xidho musaafirkii bimutimin buu ku xidhay mid salaada dhammaystiraya laxdatan waktiga u yar lazima waxaa ku waajibay alitimaamu salaada inuu dhamaystiro waa shardigii afraad ee lagu helayey qasru salaa ruksadii ahayd salaad gaabinta bisafar wa an laa yaqtadiya bimutimin aw biman jahila safarahu waa inaanu ku xidhan mid salaada dhammaystiraya walow takbiirat lixraam oo quraha ka soo gaadheen wuu dhammaystiraya qasri uma banaana ama waa inaanu ku xidhan mid aanu garanahayn ma musaafir oo mise musaafir maaha waayo mas'aladaasi daliil guud waa leedahay oo inamaa jucila alimaam liyutama bihi daliil gaarana waa leedahay waa xadiidka cabdillahi bn cabaas imaamu axmed uu wariyey wa aslu fi saxiixi muslim dad baa cabdillahi bn cabaas su-aal weydiiyo waxay ku idhaahdeen maa lana idaa sallaynaa fii rixaalina sallaynaa rakcatain wa idaa sallaynaa macakum sallaynaa arbacan maxaa dhacay ibnu cabaasow markaanu haddaanu safarnay halkii aanu degnay aanu ku tukanana aanu laba ragcadood u tukan aanu gaabinayna markaanu idinka oo reer maka oo muqiimiin aanu la tukanana aanu u dhammaystirayna wuxuu yihi tilka sunnatu abilqaasim waa sunihii waa wadadii nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam arrinta noocaasi ah marka laxda tanta wuxuu u jeedaa mar haddii salaada qofka salaada dhammaystiraya mu- muqiim ha noqdo ama musaafir ha noqdo inuu salaada dhammaystirayo unbaa shardiga qof salaada dhammaystiraya mar haddaad ku xidhato walow intaad ku xidhnayd aada ha u yaraato oo allaahu akbar markaad tidhiye salaaddii aada xidhatay ayuu salaaddii ka baxay khalaas afar ragcadood baa lagaa rabaa salaaddii rubaaciga ahayd oo isaga xukumkiisa ayaad yeelanaysaa walow racafa buu ihi hadduu gororo ama uu sambooro alimaamu imaamkii almusaafiru ee musaafirkaa wastakhlafa oo uu isku bedelo mutiman mid salaada dhammaystiraya atama way dhammaystirayaan salaadii almuqtaduuna kuwii ku xidhnaa salaadii way dhammaystirayaan waayo salaadoodii qeyb ka mida bay ku xidheen qof salaada dhammaystiraya xukumkuna muxuu aha walow iqtadaa bimutimin laxdatan kii hore markaa iska teg ee musaafirka ahaa ee gaabinaya hadda mid salaaddii dhammaystiraya bay ku xidheen waa haddii ay niyeystaan inay isaga ku xidhaan laakiin hadday niyeystaan inay ka go-aan iyadu waa ka duwan tahay oo salaadoodii iyagaa sii wadanaya intii horena musaafir bay ku daba tukanayan iminkana iyagaa iska wata wakadaa saas oo kale weeyaan xukumku low caada alimaamu imaamkii hadduu soo noqdo waqtadaa bihi oo uu ku xidho isna waxa waajib kuwa inuu dhammaystiro oo kii musaafirka ahaa ee gororay baa baxay oo wuu soo weysaystay kii uu isku bedelay salaada dhammaystiraya buu ku xidhay isna de waa inuu dhammaystiro ila wuxuu ku xidhay mid salaada dhammaystiraye liiqtidaai bimutimin fi juzin min salaati walow lazima haddii uu ku waajibo alitmaamu dhammaystirku muqtadiyan mid cid ku xidhay fafasadat ay fasahado salaatu salaadiisu wax salaada buriyaa uu la soo darso aw salaatu imaami baa fasahaaday aw baana imaamu ama imaamkiisibaa wuxuu ku cadaaday muxditan inuu yahay atama wuu dhammaystiri doonaa eeg muqtadiyan buu ahaa mid ku xidhay mid salaada dhammaystiraya buu ahaa isagay salaadiisii fasahaaday ama salaadii imaamkiisaa fasahaaday oo burtay ama waxaa caddaatay imaamkiisu inuu muxdith ahaa wuu dhammaystiraya salaadaas yani markuu isagu gooni u tukanaya wuu dhammaystiraya liannaha salaatan oo wajabat wajaba caleyh itimaamuha waa salaad dhammaystirkeedu uu ku waajibay marka hore falam yajus lahu qasruha inuu gaabiya uma banaana macnuhu imaan baad ku xidhnayd salaaddii baa kaa burtay waad ka baxday goonidaada u tukatay ama imaan baad ku xidhnayd imaamkii bay salaaddii ka burtay goonidaada u tukatay ama imaan baad ku xidhnayd waxaa caddaatay inuu bilaa weyse kugu tukinayay imaamkaa markaad ku xidhnayd hadday ansixi lahayd inaad dhammaystirtabaa waajib kugu ahayd oo salaadaasi calaa sabiili itmaam bay kuugu waajibtay marka mar haddii dhammaystirkeedu uu kugu waajibay inaad imaamkii kala go'deen asbaabaha la sheegay awgeed itmaamkeedii iyo dhammaystirkeedii kaaga dhici maayo oo ma odhan kartid iminka keliyadii baan iska tukanaya waan gaabinaya wuxuu la mid yahay kii salaadu ay kaga tagtay fi lxadar uma saafara soo muu dhammaystirahayn kana waa sidoo kale walow iqtadaa hadduu ku xidho buu yihi biman mid danahu u maleeyey musaafiran oo fabaana muqiiman oo ay caddaato kownuhu muqiiman inuu yahay mid muqiima aw biman ama mid buu ku xidhay jahila safarahu safarkiisa aanu garanay ama uu ka shakeeyey atama waa dhammaystirayaa salaada nin baad u malaysay inuu musaafir yahay inaad salaaddii gaabisaabaad niyootay oo aad ku xidhatay waxaa caddaatay inuu muqiimba yahay waad dhamaystiraysaa salaaddii waayo taqsiir iyo gaabin baad samaysay a oo qofka dee musaafirka iyo qofka kale oad kala garan kartaa bay leeyihin ta kale alasul waa alitmaam asalku waa in salaadda la dhamaystiro marka mar haddii gaabintii ay suurtoobi weyday asalkii baa loo noqonaya waxaa la mida waxaad ku xidhatay qof aanad garanaynba inuu musaafir yahay iyo in kale amaba se aada ka shakiday ayaad ku xidhatay iyadana waad dhammaystiraysaa sababtuna waa taa hore aynu sheegnay un walow calimahu hadduu ogaado musaafiran inuu yahay wa shaka uu ka shakiyay fii niyati qasara u gaabinaya qofkanaad salaada ku xidhatay inuu musaafir yahay baad garanaysaa laakiin waxaad ka shakiday wartalo miyuu dhamaystirayaa ila dhamaystirku waa u banaayay musaafirke oo gaabintu waa u waa u banaan tahay mise uu gaabinaya mar haddaad ogto inuu musaafir yahay dee daahiru xaalihi xaalkiisu wuxuu raajix ku yahay inuu gaabinayo salaada musaafirku had iyo jeeraale gaabintuu doorta oo gaabintaa dee shaqo yar isla markaa dee iyadaaba afdalaba hadduu safarkiisu halaatha maraaxil yahay saddex maalin socod siday noo iman doonto saasay afdal ku noqonaysa marka wax adigu gaabin oo haba yaraatee aada samaysay ma jirto bal sidii daahirka ahayd ee raajixa u muuqatay ayaad yeeshay niyaduna ma laha calaamad lagu garto inuu musaafiri waad garanaysaa ma qasri buu niyooday mise jamac ma mise itmaam ma garanaysa marka wax gaabin oo adigu aada samaysay ma jirto cilmiga iyo yaqiinta waxaa la mida daniga haalibkaaba la mida wadanu fi hada kalcilm walow shaka buu ihi hadduu shakiyo fiiha ay fii niyati imaamihi buu ka shakiyey imaamka niyadiisa oo faqaala wuxuu ihi in qasara hadduu gaabiyo qasartu waan gaabin wa ilaa haddaanu gaabin oo uu dhammaystirana atmamtu anna waan dhammaystiri qasara wuu gaabin filasaxi goorma dee in qasara alimaamu haddii imaamka uu gaabiyo isna uu la gaabin hadduu dhamaystiran loo dhamaystiri lannu nawaa maa fi labada xaaladoodba wixii ay xaqiiqadu ahayd buu niyooday waana tasriixu bilmuqtadaa waayo aaniga wuxuu leeyahy maya waayo taradud fi niya ku jira niyadiis taradud baa ku jira haddii iyo haddii baa ku jirta wayushtarau waxaa la shariyaa lilqasr qasriga waxaa loo shariyaa waa shardigii shanaad afar bayn hore usoo sheegnay waa niyat lqasr gaabinta waa in la niyoodo waayo gaabintu waa camal asalkuna waa alitimaam markaa niyo dhammaystirkii lagaga guuraa waa inay jirto haddii musaafir baad ahaatide salaada inaad gaabiso aanad niyoon salaada dhammaystirkeeda waajib kugu noqonaya oo waxay xidhmaysaa iyadoo ah salaad dhammaystiran oo asalkiibaa jiidanaya walihaada wuxuui waishtarau waxaa loo shardiyaa lilqasr ziyadة calى ma sabq niyatuhu qasriga in la niyeysto fi lxraami marka salaada la xidhanayo oo takbir takbiiraة اxraamka waa in niyat lqasrigu waa inay raacdo oo qofkii musaafir ba ha noqday hadduu niyeysto salaadii inuu dhamaystiro ama waxba aanu niyeysan gaabin iyo dhamaystir midnaba ma niyeysan wuu dhamaystiraya waayo ta hore dee itmaam buu niyeystiye dhamaystir inama alacmaalu binyat wainama likuli mriin maa nawaana waa taalla maa nawaana waa taalla ta labaad ee aan waxba niyeysanna asalkii baa loo noqonaya oo alaslu fi الsalaati waa litmaam qasriga iyo gaabintu sabab buu leeyahay marka haddii sababteedii aan la niyeysan haddii aan la niyeysan waxa asalkii baa loo noqonaya shardiga lixaad waa ataxaruzu cama yunaafi niyat اlqasr wuu niyeystay salaadda inuu gaabiyo waxaa la rabaa niyadaa inuu ka ilaaliyo wax kastoo ay isdiidayaan wuxuu hi wataxaruzu baa shardiga iska ilaalin uu iska ilaaliyo can munaafiha niyadaa wixii ay isdiidayeen dawaaman intuu salaada ku jiro o dhan ay fii dawaami salaati oo niyadaa qasriga maxay isdiidayaan niyat litmaan bay isdiidayaan inuu dhammaystir waxa weeyaan uu niyoodo ama inuu taradudo ayay isdiidayaan marka waa inuu niyada arrimaha noocaas oo ka ilaaliyo waa inay noqoto niyo go-an oo qasri iyo salaad gaabin uu niyeystay walow axrama buu ihi hadduu xidho salaadii qaasiran xaalo uu yahay mid niyeystay gaabin uma taradada dabeetana uu noqnoqdo bi annahu yaqsuru miyuu gaabiyaa buu ku taraduday am yutimu mise uu dhammaystiraa atama wuu dhammaystiri xagga dambey dhacday laakiin dee masaladan halkaasay ku dhantay wuu dhammaystiri doonaa aw taradada ama waa noqnoqdo waa shakiyey fi anahu nawaa inuu niyooday alqasra buu ka shakiyey iyadana atama dheh aw qaama imaamuhu ama imaamkiisibaa u kacay lihaaliati ragcad saddexaad fa shaka waa shakiyaal wa mutimun imaamkii musaafirkaa salaada miyuu dhammaystiraya amse ay mise wuu sahwiyo ragcaddan saddexaad sahwi bay ku timi atama waxaa lasoo sheegay oo dhan uu dhammaystiri doonaa ta hore haddaba u kaalay salaaddii buu xidhay isagoo niyooday gaabin dabeetana taradud baa ku dhacay miyuu gaabiyaa mise wuu iska dhammaystiraa wuu dhammaystirayaa buuri atam waayo dee waxaa la rabaa niyada maxaa loo shardiya aljasmu bilow ilaa dhammaad niyadu niya jaazima waa inay noqoto mar hadduu shaki iyo taradud iyo waxaasi ay galaan waxyaabay niyada isdiidaan bay kuwaasi ay ka mid yihiin de masale waxay farc ka tahay wataxaruzu can munaafiha wixii niyada ay isdiidayeen oo taradudaba dee yimi waa ma gaabiya mise waan iska dhamaystira sababtu u dhamaystiraya waa taas ta labaadu kaalay wuxuu ka shakiyey ne horta qasri miyaad niyootay mise maad niyoon iyadana uu dhamaystirayaa buuri lianna alasla waa cadamu niya niyadu wax xaaridoo soo dariye wey mar haddii laga shakiyana inaanay jirin baa asalkii oo asalkaasa lagu shaqaynaya loo noqonaya ta saddexaad imaamkii uu ku xidhu islaa salaada wuu gaabinaya unbaa ragcad saddexaad u kacay wuu shakiyey wartalo miyuu dhammaystirayaa imaamkaagu waad la dhammaystirtaa mise wuu sahwiyey marka xaaladaana wuu dhammaystiraya buui salaadda wuu dhammaystiraya فلأن الإتmام lاaزم على أحد الاحتiماaلeyn fyلزمه كmا إdا شhka في نyة نفسه وlow قاama haduu istaaga buu ihi alqاaصiru kii salaada gaabinaya لثاaلثة رagcad saddexaad kii niyeystay inuu salaada gaabiya ragcad saddexaad isu taagay camdan caamidan xaalow iyo mid arrinkaa u camdiyey bilaa muujibin bilaa sabab buu isu taagay lilitmaami waajibinaya bilaa muujibin lilitmaami wax salaada dhamaystirkeeda waajibinayaa iyadoo aanu jirin ayuu ragcad saddexaad u kacay marka horena wuxuu niyooday gaabin baalat salaatuhu salaadiisu way buraysaa ha wain kaana haddii arrinkaasi u dhacay sahwanna caada wuu noqon ragcaddaa saddexaad ee sahwiga u ka fadhiisan waajib bay ku tahi taasi oo mid salaad afar ragcadood tukanayo mid shanaad u kacay buu lamid noqonaya wasajada waa sujuudi doonaa lahu sahwigana wuu sujuudi oo wasalama wuu salaamo naqsan oo qofkii saawi wuxuu samayn jiray buu samayn doonaa masaladan waxa weya wuxuu niyeystay inuu salaada gaabiyo duhur tusaale ahaan laba ragcadood tukado ragcad saddexaad buu u kacay camdan isagoo xusuusan inuu salaada gaabinayo gaabin uu niyooday bilaa muujibin lilitmaami wax salaada dhamaystirkeeda waajibinayaana mu dhicin waxaas muxuu noqon karaa dee niyuu noqon karaa waxaas inuu ni salaadda isagoo ku dhex jira markii hore wuxuu niyeystay qasr isagoo salaadda ku dhex jira uu niyeysan karaa inuu dhamaystiro oo almunaafi liniya buu dee arrinkaas uu noqonayaa un oo qasrigii baan u banaanayn mar hadduu niyadaa la yimaado laakiin dhamaystirkii waa u banaanya ama salaada dhexdeedii buu iqaamo ku niyooday salaada dhexdeedi intuu ku fikiray buu ihi war meeshan toban cisho iska joog axkaamtii safarku way ka go-day soo maha waa muujib lilitmaam labaduba niyat litmaam iyo niyat liqaama oo salaada dhexdeeda dhacay labaduba salaada qasrinteeda uu niyooday inuu dhammaystiraa bay ku waajibinaya labadaasi hadday jiraan salaadiisu waxba noqon mayso mid saddexaad buu ukacayaa tii afraad buu ukacaya hadday rubaaciyo tahay wax salaadan dhamaystirkeeda waajibinaya ma jiro inuu dhammaystirana ma niyoon iqaamana ma niyoon ogaan buu ragcad saddexaad isaga kacay salaadiisu way buraysaa oo dee wuxuu ka dhigan yahay mid salaad casar tukanayay oo ragcad shanaad ogaan ugu daray ile salaada uu niyooday labay ahayd haddana mid saddexaad buu ogaan ugu daray arrintani sahwi bay uga dhacday oo camdan ugama dhicin dee qof afar ragcadood tukanayay oo mid shanaad u kacay unbuu la midiyo waxa ku waajibaysa ragcadda saddexaad ile muu niyoonay inuu ka noqdo waajib bay ku noqonaysaa markaa tadakara baa meesha ku jirta wain kaana sahwan uma tadakara ragcadda saddexaad soo ku jiru xusuustay caada i wujuuban inuu noqdaaba waajib ku noqonay sujuudu sahwi iyo wixii dee qofka sahwiya uu samayn jirana wuu samayn fain araada hadduu doono an yutima inuu dhammaystiro caada wuu noqon uma nahada dabeetana wuu kici mutiman xaalo u yahay mid salaada dhammaystiraya oo ragcaddan saddexaad uu ku saawiyeyba isagoo ta saddexaad ku jira niyadii ma bedeli karaa ma niyeysan karaa inuu salaada iska dhammaystiro war kolleba tii saddexaad baad gashay iska niyeysan inad dhamaystirta ma odhan karaa maya ragcaddan saddexaad niyo kumay iman niyatulitmaam kumay iman sahwi bay ku timi soo ma waa u banaantay sidaynu sheegnay salaada isagoo ku jira inuu niyeysto dhamaystir laakiin ragcaddan sahwiga horta ha ka noqdo oo ha fadhiisto fadhigaa hadduu doonayo inuu salaada dhammaystirto isagoo ku jira ha niyeysto dhammaystir kadibna ha kaco saasay ugu ansaxaysaa ragcadda saddexaad qofka doonaya inuu dhammaystiro maqrib ama salaad rubaaciya dee inuu u kaca waajib bay ku tahay soo maha ragcadda saddexaad kanna ragcaddiisu ragcad tirsan ma aha sababta loo celinaya waa taa oo ragcad niyo ku timi maaha ragcaddani wa yushtaratu waxaa la shardiyaa kownuhu inuu yahay qofku musaafiran mid musaafira fii jamiici salaati salaada dhexdeeda intuu salaada ku jiro oo dhan falow nawaa hadduu niyoodo aliqaamata nagaansho fiiha salaada dhexdeeda aw balaqat ama ay gaadho safiinatu doontiisii ama diyaaradii ama gaadhigii daara iqaamatii halkii uu deganaa atama u dhamaystiri waa shardigii toddobaad wa dawaamu safari fi jamiici salaati salaada inuu qasriyo waxaa shardi u ah ilaa ay ka dhammaanayso inuu musaafir noqdo isagoo salaadii ku jira hadduu safarkii ka go-o oo meeshii uu muqiimka ku ahaa ee safaruu kaga dhammaanayo uu soo gaadho u dhamaystiraya salaada maxay ahayd qaacidadii qaacidadii waxay ahayd ida ijtamaca asafar walxadaru qudima alxadar salaadiisii isagoo safara buu xidhay qeyb ka mida hadduu doono uu tukaday qeyb ka midina waxay dhacaysaa isagoo xaadir ah oon musaafir ahayn labadaasaa salaadii isku qabsaday keebaa xukum kale alxadar ayaa xukum kale negida waayo dee negidu iyada asala alxadaru huwa alasl safarku waa shay caarida wey oo bani aadamka ma waxaa u asala inay socdaal iyo musaafiriin yihiin mise inay meel ku negiyiin inay meel ku negan yihiin baa u asala waayo waxaa lamida isagoo salaadii ku jira waynu sheegnayo itmaam buu niyoon karaa iqaamana waa niyoon karaa taasina xukumkii bay bedelaysaa qasrigii bay u diideysaa oo nawa iqaamata alqaaicata litarakusi ama waa ka shakiyey miyuu niyooday iqaamo mise muu niyoon u dhamaystiraya salaaduu dhamaystiraya waxaa lamid a halka uhi balaqat safiinatu daara iqaamatihi hadduu ka shakiyo meeshuu muqiimka ku noqonaya miyuu soo gaadhi mise muu soo gaadhin iyadana atama baa la odhan oo alrukhasu laa tunaadu bishak shaygu mar hadduu rukso yahay sida qasriga iyo jamaca iyo mar hadduu shakiba soo galo ruksadaasi ku daysi shaki laguma banaysto asalkii baa loo noqonayaa mar haddii ruksadii inay kuu banaan tahay iyo in kale aad ka shakiday walqasru buu ihi salaada in la gaabiyo ayaa afdalu ka fadli badan min alitmaam in la dhamaystiro cala lmashhuuri qowlka mashhuurka marka wax lagu dhiso idaa balaga waa waa marka uu gaadho halaatha maraaxila idaa balaga safar waa safarku hadduu gaadhsiisan yahay halaatha maraaxila saddex maalin socod waayo qofka safray inuu salaada gaabiyo inuu dhamaystiro labaduba waa u banaayihin sida jamaahiirtu ay ku tegeen oo safarku salaada in la gaabiyo ma waajibiyo marka keeba afdala waxaa afdala alqasr sababtu afdal u yahay alqasr waa maxay si looga baxo khilaafka cidda tidhi qasrigu waa waajib ile culimaa halkan la taagan haddii aada salaada qasrin weydo ood afar ragcadood tukato duhur ama salaad kale arrintaasi waxay ka dhigan tahay inaad adoo negi duhurkii ragcad ama laba ragcadood aad ku dartay salaadaad way ku buraysa marka kuwaa khilaafkooda si meel laysaga tiiriyo in la qasriyaaba fiican arrinka labaadna dee waa arinka ficilka nebigu calayhi salaatu salaam uu ahaa ama u badnaa nebigu hadduu safro salaada waa qasrin jiray waa gaabin jiray laakiin qasrigu inuu afdal noqdo shardi buu ku xidhay shaafici raximah llahu tacaala shardigaasi waa maxay waa in safarku uu noqdo halaaa maraaxil hadda iska ilaali waxaad odhan karta sodii marxalataan hore usoo sheegay marxalataanku masaafatu safarkay ahaayeen alaaa maraaxilka masaafatu safar ka dhigi maayo shaafici wuxuu shardi uga dhigayaa un inuu qasrigu afdal noqdo inuu qasrigu banaanaado shardi uga dhigi maayo ee inuu qasrigu itmaamka iyo salaada dhamaystirkeeda ka fadli bato ayuu shardi uga dhigay waxaa la isweydiin karaa muxuu shardi ugaga dhigay abu xaniife sheekhii la odhan jiray baa wuxuu leeyahay masaafatu safarku waa alaaa maraaxil wixii saddex maalin socod ka yari safarba maahaba markaa saddex maalin socod ka yar haddaad salaaddii ku gaabiso shaaficiyow wuxuu ku leeyahay abu xaniife salaadaada waxba kama jiraan oo adoon musaafir ahayn baad salaaddii gaabisay buu ku leeyahay ruksadaa qasrigana safarunbaa keena marka sheekha khilaafkiisa waana khilaaf muctabara wuxuu daliishanaya xaadiidii ka warramaysay safarka gabadha iyo maxram inay u baahan tahay ee saddexa maalmood iyo sheegaysay kuwaasuu daliishanaya wlkhuruuju min alkhilaafi mustaxaba marka safarkii hadduu halaaa maraaxil yahay salaada inaad gaabisaabaa afdala waayo waa masaafada ugu dheere cidi ay safarka shardi uga dhigtay cid ku qabsanaysa haddaad halaaa maraaxil socoto ku odhanaysa weli safar ma tiid ma jirto masaafadii ugu dheereyd ee marxalatu safar lagu sheegay haddii saddex marxaladood uu ka yar yahay waa maxalu khilaafe salaadaada khilaafa gelina iska dhamaystir bay kuleeyihi inaad dhamaystirtaaba afdale wasawmu soomka afdalu ayaa ka fadli badan min alfitri in la afuro waa rabadaantii in la afuro in la soomabaa ka fadli badan waa goorma in lam yatadarar waa haddaanu ku dhib mudan bihi soomka oo nabiga calayh isalaatu wasalaam inta badan isagoo musaafira haddana waa soomi jiray waa talabaadee ilahay wuxu uhi waan tasumuu khayru lakum inaad ruksada qaataan aad soomka iska daysaan iyo inaad soomtaan inaad soomtaan baa idin fiican waa ta saddexaade baraa'atu dima sidaa ku jirta qofku dee faralkiibuu iska ridayaa dumadiisabaa beri noqonaysa oo qof dayn lagu leeyahay waxa weyaa noqon maayo waxaa laga soo reebay waxaan ujeedaa waxaa shardi sideedaada oo aanu sheegin alcilmu bijawaasi lqasr qofkan salaada gaabinaya safarka awgii waa inuu garanayo in musaafirku salaada inuu gaabiyaa ay bannaan tahay waa inuu garanayo isagoon garanayn hadduu iska gaabiyo dadkii oo gaabinayunbuu arkay oo uu raaciyey waxaa lagu ui war salaada duhur maxaad laba ragcadood tukatay dee mooyiniyo so idinki idinkuba laba tukaday buui in safarku qasriga banneeyo maba garanayaba qasrigu ka ansixi maayo kaas muxuu sheegi waayey matnigu rawdada uu ku sheegay asalkeedana waa ku yaala shaarixu wuxuu yihi wakaana tarkahu libucdi an yaqsura man lam yaclam jawaasahu dee dadkan salaada gaabinaya waa baciid iyagoo in la gaabiyaa inay banaantayba aan garanay inay gaabiyaan macnaa waa masalo dadka badankoodu ay garanayaan weyaan macaanuhu in lam yatadarar bihi buu yihi haddii dhib uu ka soo gaadhayo soomkii inuu iska afuro ayaa afdala laysa min albiri an tasuma fi safar buu hi nabigu alay isalatu wasalaam haddii waxa weeyaan talaf uu ka dhalay inuu dhinto xubnaha qaar uu waayo manfacadooda uu waayo soomku xaaraam uu ka noqonayaaba faslun yajuusu waa banaan yahay aljamcu jamcintii bayna aduhri waalcasri la jamciyo taqdiiman jamca taqdiimin jamca horumarineed وتأkيirا وجمع تأkيir iyo جمع dib udhigeed والمغرب ويجuuس waxa banaan جمع جمcin la جمciyo byn المغرب مغربkiy والعشhاء كذلika sidaas oo kale تقديima وتأkhيirا ti wey في السفر buu arinkaasi ku banaan yahay sفرkii الطawiiل ee dheera وkda الqصيiru sفرka gaabana waa sidaas oo kale oo جaمca wuu baneeyaa في qowل qowl shaafiعي oo laga xoog badan yahay marka la eego waayo axkaamta safarka ka dhalata ee salaada ku saabsan waa alqasru waljamcu qasriga axkaamtiisii markuu dhameeyey wuxuu u yimi jamcintiibuu u yimi jamcinta macnaheedu waa in labada salaadood mid waktigeed laysugu geeyo ta hore waktigeeda haddii laysugu geeyo jamcu taqdiim baa la dhahdaa ta dambe waktigeeda haddii laysugu geeyana jamcu taakhiir baa la dhahdaa waa jamac markaa ku yimid dib u dhigis salaadii hore in waktigeedii dib looga riixay salaadaha la jamcin karaana waa afartaa duur iyo casar maqrib iyo cishaana waa la jamcin karaa subax isagu midnaba ma raaco sidaasoo kale maqrib iyo casarna lama jamcin karo afartaa lagu sheegay ayuun baa la jamcin karaa ayib jamaca markaa taqdiiman wa taakhiira inuu banaanyana uu sheegay xadiid badan baa markaa kusoo aroortay xadiiu jaabir fi muslim baa ka mid nabiga jamca qabla dihaabi ilaa carafa bayna duhri waalcasr intaanu carafo gelinna miruu ku jamciyey duhri casr xajka dhexdiisa ayuu ku jamciyey wamaa jaasa fii yowmi carafa jaasa fii gayri unusukmaha siday xanafiyadu leeyihiin waa jamc ka dhashay safarka ka dhashay jamcu taqdiimka xadiidkaasi waa ku soo arooray axaadiid kalena waa kusoo aroortay saxiixa jamcu taakhiirkana axaadiid baa kusoo aroortay waxaa kamid xadiidu anas kana rasul ida irtaxala qabla an taziiqa shamsu ahara duhra ila waqti اlcasr uma nazla fajamaca baynahuma bukhaari muslim baa mar waa jamcu taakhiir duhur buu dib u riixi jiray nebigu alayh isalaatu wasalaam waxaa la mida isaguna nebigu alayh isalaatu wasalaam isagoo soconayana waa jamcin kar jamcin jiray isagoo meel degayna waa jamcin jiray isagoo qofku meel uu degay laakiin weli uu safarya inuu jamcin karana waxaa u daliila xadiidka mucaad asluhu fi saxiixi muslim laakiin ziyaadada intaa tilmaamaysa imaamu axmed iyo tirmidi baa wariyey xata ida kaana yowman aakhara xata kaana yowman aakhara akhara salaata uma kharaja fasala duhra walcasra jamiica uma dakala uma kharaja fasala almaqrib walcishaa jamiica waa tabuuk taandhaa nebiga u dhisnay markuu salaad tukaduu gelaya haddana waa ka soo baxaya taa macneed waa maxay saair ma ahayn mid soconaya ma ahayn imaam shaaficina raxima llahu tacala xadiidkaa iyo kuwa lamidkaa buu deliishaday maalik baa isagu wuxuu leeyahy musaafirku wuxuu labada salaadood jamcin karaa un hadduu socod ku jiro salaad socod ay ku qabato laakiin isagoo meel dego tusaale magaalo soo galay ama meel banaan rar dhigtay ma jamcin kara buu leeyahy lakiin xadiidkan ayaa masalada u daliila waayo safarka jamcinta banaynaya ma qasiirka ma awiilka mise qasiirkuna uu baneeya sida muctamadka safarka awiilka unbaa jamcinta baneeya safar dheeru nabigu inuu ku jamciyey ayaa soo aroortay de shardigii kalena meesha waa yaalaayo safarku waa inuu masaafadii leeyahay waa inuu safar mubaaxa yahay sidaasoo kale taana waa la shardiya qowl shaafici oo laga xoog badan yahay ayaa wuxuu odhanayaa safarka qasiirka laftiisu jamcinta waa baneeya oo jamaca iyo qasrigu isku mid maaha oo inagii sheegno salaada in la gaabiyo safarunbaa baneeya laakiin jamac waxyaaba kalaa baneeya isba qaar buu inoo keeni doonaa ta kale safarka qasiirka ee gaabani isaga laftiisu rukas buu leeyahy sida in salaadii sunaa ahayd raaxilada dusheeda in lagu tukado ilaa geyr qibla in loo tukado marka waa waa waa lasaga qiyaas qaadanaya laakiin muctamadku wuxuu leeyahay qasriga iyo jamcu waa israacayaan safar awiilun baa banaya waa lasaga qiyaas qaadanaya haddaba jamcu taakhiir iyo jamcu taqdiim labadu waa banaayine keeba afdala fain kaana hadduu yahay qofka musaafirkii saa'iran mid soconaya wakta aluula labada salaadood ta hore waktigeeda hadduu soconayo hadee macanuu naazilan fi waqti thaaniya ta labaad waktigeedana uu degan yahay degayo fa taakhiiruhaa salaada inuu dib dhigo ayaa afdalu ayaa fadli badan hadee qofka musaafirka saasa u fiican inuu socodkii joojiyo oo deetana salaadihii uu tukado jamcu taqdiim uu sameeyo waxa uga fiican oo u sahlan inuu meel markuu dego inuu labadii salaadood xagga dambe uu isugu riixo saasaa arfaq u ah nabiguna calayh isalaatu wasalaam jamcu taakhiirka xaaladan oo kale uu sameeyey wa ilaa haddii aanu salaada hore waktigeeda socon ahayn macnuu waa sidaas in lam yakun fi waqti اlأulى saa'ira ta hore waktigeedu deganyeyba facasu falxukmu cagsu weeye oo inuu jamcu taqdiim sameeyo ayaa afdala waayo hadduu deganyey intaa dhow socod ku qaban lahayd xagga hore ha isugu keeno labada salaadood wa shuruuط التaqdiimi ثalaaثaة weeyaan halkan wuxuu kaga hadlayaa jamcu taqdiimka shuruudiisa jamcu taqdiimka iyo jamcu taakhiirka laftoodu waa kale axkaam duwan yihin jamcu taqdiimku wuxuu leeyahy shuruud aanu lahayn jamcu taakhiirku aanu lahayn marka axkaamtaasuu halkan ka gelayaa xoogay baa hadhay waxaan filaya intaa inaynan ka gaadhsiin karin halkaasaynu ku joojin wallahu aclam sala allah calaa nabiyina muxamedi wcala alihi waasxaabihi ajmaciin